فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuux waraysyada qodobadan caawa idinkugu hayno haddii allaha awooda leh ogolaadana waxaa ka mid a askar ka tirsan ciidanka burundi oo maanta lagu dilay weerar ka dhacay gobolka shabeellada dhexe markas weyn oo loogu talagalay haweenka in ay wax ka bartaan oo laga dhisay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedow dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee gobollada dalka qaarkood iyo qurbaha oo ka aragti dhiibtay haween daaciyaad ah oo ka qalin jebiyey macadka khadiija ee degmada saakow magaalada muqdisho oo la doonayo in lagu bilaabo qaybin waa mar kale iyo barnaamijka dhuux waraysyada لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
mar kale dhegaystayaal waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownay maanta walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaa ka dhacay weerar qarax loo adeegsaday oo lala beegsaday ciidamo burundays ah oo lugeynayay ciidankan oo lagu qarxiyey duleedka degmada mahday ayaa waxaa ka dhintay saddex askari qaar kalena waa ay ka dhaawacmeen shalay ayay ahayd markii gaari taw ah ciidamada shisheeye looga burburiyey deegaanka danow ee gobolka shabeellada hoose فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا qaybaha hore barnaamijka dhuux waraysyada ayaan sii tallaabsanaynaa deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo waxaa laga dhisay markis weyn oo loogu talagalay in ay wax ka bartaan dumarka waxaana loogu magac daray khadiijo bintu quweylad radiallahu canha haddaba munaasabaddii furitaanka markaskan waxaa hadalla ka jeediyey waaliga walaayada islaamiga ah ee gedo sheekh abuu turaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد naftayda iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa taqwallaahi subxaana wa tacaala taasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala u dardaarmay innaga iyo dadkii inaga horreeyeyba qaala tacaala alla wuxuu leeyay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqullah waxaan isleeyahay eh, haddii jawaanibta dhinacyo badan laga fiiriyo taqwada qur-aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku soo aroortay aad bay u tiro badan tahay shay ma jiro ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu saldhig uga dhigay ilaahay tabaaraka wa tacaala in laga boqo ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله تبارك وتعالى isagoo ka hadlaya risqiga iyo irsaaqada allah wuxuu leeyahay haddaad ilaahay ka baqdaan ilaahay tabaaraka wa tacaala risqiga ayuu idin siyaadinayaa meel aydaan malaysanayna waa laydinka irsaaqayaa sidoo kale cilmiga ilaahay markuu ka hadlayey wataquu llaha wayucallimukum ullah war ilaahay ka baqa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa idin barayaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan ittaqi llaha xaydamaa kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan xadiiskaas derajadiisu ay xasanka ahayd waad garanaysaan nebiga calayhi salaam saddex faqro ayaa ku jirta ama saddex qaacido qaacidada koowaad waxay ahayd ittaqi llaha xaydamaa kunta ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baqa meel kastoo aad joogto ilaahay ka baq haddaad keligaa tahay haddaad mujtamac ku dhex jirto haddaad la joogto gurigaaga iyo carruurtaada la joogto haddaad gaadhi saaran tahay haddaad musqul ku jirto xaydamaa kunta meel kastoo aad joogto halkaa waan ka faa'idaysana midda labaad waxa weeyaan oon ka faa'idaysana xadiiskaasi wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha hadday xumaani kaa dhacdo raacsii wanaag raacsii way dhaqaysaa hadday dunuubta kaa dhacday ay kabaa'ir tahay waxay u baahan tahay toobo waxa weeye waa inuu toobo qofku la yimaado way dhaqaysaa hadday saqaa'iri kaa dhacdana sidoo kale waxa weeyaan way dhaqaysaa tamxuha ee midda ugu dambaysaa waxa weeyaan ee wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka waxaad kula dhaqantaa dabeecad wanaagsan oo adigu waxaad jeceshahay inuu qofku kugula dhaqmo dabeecad wanaagsan adiguna taasaa lagaa rabaa intaa kadib waxaynu u taagannahay halkan isugu nimi waa xafladii furitaankii markaskii weynaa ee khadiija bintu quwaylad lilculuum alsharciya wathaqaafiya ee runtii markaskani waad aragtaan raggii igu horreeya baa ka soo sheekeeyey jasaahu llaahu khayran guddigii dhisay ee runtii hawshan hayey iyo dadkii ka qayb qaatay iyo culimmadii iyo haweenkii wax ku baxsaday waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idiin saaro juhuuddii la bixiyey waad arkaysaanoo midhodhalkeedii waa kan hadda maanta aynu harsanayno insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala baanu ku caabudaynaa ugu dhowaanaynaa dan gaara iyo hadaf gaarana kama aynaan lahayn waa midda maanta aynu u fadhino hadafka aynu ka lahayn markaskan runtii waa markas weyn sida hadda raggii iga horreeya ka soo sheekeeyeen waxaynu rabnaa inaynu kaga faa'iidaysanno ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa barashadiisa oo si guud maalintii hadda isugu keendamaysay haweenka meeshii dowradii aynu ku soo xidhayna waad ogeyda siday tahay waad waad arkayseen meeshii aad dhiganayseen aad fadhideen runtii aad baa meel looga naxo ayay ahayd maantana alxamdulilaah ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan halkan aynu maanta fadhina waxaan rabnaa sidii raggii igu horreeyay ay u hadleen inaynaan dayicin fursadan maanta aan haysanay qaaliga ah haweenka kuwa guriga jooga iyo kuwa ganacsatada ah iyo gabdhaha madaarista dhiganaya dhammaan waxaa la rabaa markaskan inay soo camiraan si guud ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan ku mahadino marka inoo suurogeliyey inoo hirgeliyey inuu inoo gebagaboobo markaskii isaga ahaa jasaakum allahu khayr maantana waxa weeyaan waa xafladiisii furitaanka ahayd wixii maanta ka dambeeyana insha allahu tacaala dee wuu furnaan doonaa insha allahu tacaala door weyn bay haweenku ku leeyihiin islaamka dhexdiisa doorkaa isaga inaad qaadataan qaybaha aad leedihiin waxaa ka mida dacwada ayaa ka mida waa in la helo gabdho moogtahay maraakista qabta oo macalimiina oo caruurta tarbiyeeya oo soo saara haweenka soo saara waa in la helo gabdho macalimiina oo maraakistii la wareega oo soo baxa waa in laydinka helo haddii laydinku dadaalo waa inaad doorkiina qaadataan insha allahu tacaala waxyaalaha laydinka rabo oo aad qaybi leedihiin baa ka mida waxaa ka mida qaybaha aad leedihiin tarbiyaadka caruurta iyo guryaha wiilasha iyo gabdhuhu waxay ka soo baxaan guryaha waxa weeye dadka tarbiyaynaya ee laga rabo waa idinka rijaashu waxaa laga yaabaa nin suuqa iska aada nin iska shaqo tago meelo kala aada nin iskaba maqan intaba way isugu jiraan laakiin dadka mar walba caruurtu ay baashiraysae la joogto waa haweenka weeyaan haweenka marka waxaa laga rabaa tarbiyaadka caruurta inay ku dadaalaan akhlaaqiyaadkooda inay dhisaan reer moogtahay ceelcadde qayb weyn bay jihaadka ku leeyihiin oo dhallinyaro maanta dagaalamaya rag badanoo shuhado oo tegeyba reer ceelcadday ahaayeen waana boorinaya insha allahu tacala waana dadka ugu khayrka badan markii leega gobolka gedo ayay ka mid yihiin oo ku jiraan waxaan isdhihi karaaba waa qolada saddexaad ama qolada labaad weeyaan markii laga hadlayo wilaayada gedo si guud marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala reer maarata ceelcadde aan sii labalaabno juhuuddii iyo khayrkii iyo wanaaggii iyo nafurkii aad bixiseen aan sii labalaabno arrinta ugu dambaysaan kusoo gebagabaynaya waxay tahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi haaqaltum ila alard aradiitum biاlxayaati dunya min alaakhira fama mataacu اlxayaati dunya fi اlaakhirati ila qaliil ila tanfiruu yucadibukum cadaaban aliiman wayastabdil qowma kayrakum wla taduruuhu shayئa wallahu calaa kulli shayin qadiir aayadaha isdaba yaalla allah tabaaraka wa tacaala dadka muuminiinta wuxuu leeyahay maxaa idinku dhacay dhulka ay isugu dhejinaysaan maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illah war markii layidhahdaa jidka alle ku dagaalama maxaa dhulka isugu dhejinaysaan marka waxaa la rabaa rijaasha in lagu booriyo dagaalka waxaan ku soo gebagabaynayaa dadka muslimiinta xijaabka gabdhuhu waa waajib weeyaan waad ogtihiin yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaa'i almu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihinna aayadda shabaab ma leh qur-aankay ku jirtaa suuratu axzaab waa wada garanaysaan waxa weye allah tabaaraka wa tacala xijaab buu idin amray xijaabkii sharciga ahaana culimmada ha la weydiiyo xijaab haddii la yidhi qofku tuu raba iskama qaadanayo gabadhu maradeebta iskama goosanayso waxa weye xijaabkii sharciga ahaa waa in dib loogu noqdo insha allahu tacala ilaahi tabaaraka wa tacala kitaabkiisa inaan u hogaansanno gabdhuhuna insha allahu inay ka soo baxaan doorkooda wajazaakum allahu khayr wasala allahu calaa nabiyina maxamed kaasina wuxuu ahaa waaliga gedo intaa kadib waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey nabadoon cabdulaahi ansaari oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka gedo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi wsalam allahuma wfiqna lima tuxib watarda qowla waficla allah subxaanahu wa tacaala waxaan oga mahadcelinaynaa nicmadiisa faraha badan oo inugu manaystay markaan alla u mahadcelina kadib waxaan u mahadcelinaynaa dadkii barnaamijka kan ama maanta masjidkan aan fadhina diyaariyey oo maskax ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba ooga qayb galay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiinna xasanaadka ah idinkugu buuxiyo waxaadnan ogaataan ummaddu haddaysan helin dad horkaca oo tawjiihiyo oo khayrka u horseedo oo tusaaleeyo oo nafhurnimo sameeyo oo bixiya maalkooda haddaan la helin ummaddu ma guulaysanaysa meesha ay u socotana ma gaaraysa akhiiranna dad kale ayaa ka faa'iidaysanhaya oo ayada acdaadeeda ah hadday saas tahay oo amnigan iyo barwaaqadan iyo horumarkan aan helnay aan alla oga mahadcelinayno bacdallaahi yaa u sabab aha ikhwaani horta inaan meeshaan isugu imaanno majliskan in la dhiso intaanoo dumara inay timaaddo intaanoo culimmaha inay isu soo baxdo intaanoo maaragtaa meeshaan ku soo xaadirtay oo haddana nabadgelyo haysato oo alla mooye waxay ka baqaysa aan la arag in la helo yaa u sabab noqday ma kiinyaankii ceelcaddo laga kiciyaa u sabab ahaa mase raggii naftooda huroo siligga ka soo booday oo dhiiggooda daadiyaa u sabab ahaa ikhwatulcisaa waxaa la rabaa inaan isweydiinno sideeda nicmadan ee alla muxuu dan aho nooga leeyahay yaase u sabab ah dadka u sabab ahaa waa la yaqaanaa waa dadkii dhiiggooda iyo maal naftooda ku bixiyey inay cadowga ilaahay ka suuliyaan dadka iyo dalka dhexdiisa ma tahay mase ma ah allah baan oga mahad celinaynaa ragga mujaahidiintahoo dhallinyarada ah oo cisiga iyo sharafta aan maanta ku naaloonayna sababta u ah waxaanan leenahay alle subxaanahu wa tacaala ayagoo kalena ha noo badiyo annagana iimaanka naga ha sugo saddex qodob baan rabaa gabdhaha inaan idhaaho waana soo ururinayaa qodobka u horreeyo xuquuqda dumarka idaacadaha b b c iyo v o a waxay noo sheegaan islaamihii oo qaylinahaya qoondadanadii kootadannadii abshare cilmi rooble tolbeelay rag waa dhegaysanay haye ma sharaftan iyo cisigan iyo xijaabkan iyo ictiraamkan iyo dhismahan iyo waxbarashadan iyo sidaan juhuudda laydinkugu bixiyey baa sharaf iyo xuquuqa mase in diric inta laydiin geliya madaxana laydiin banneeyo suuqa laydinku sii daaya sharaf iyo cisi ah war bilaahi calaykum xijaabka dhab u qaata oo xuquuqda islaamka dhowra oo xijaabkan uu ilaahay idinku daday subxaanahu wa tacaala qaato awaamiirta alla fuliya gabdhayo waxaan idin leeyahay nicmada uu alla idinku gaar yeelay ma aha miday raggu haystaan limaada jahaadkii baa loo diray rag saan in loo fadhiistaba ragga ka mas-uula bacdallaahi xuquuqdii waxaa loo diray maaragtay cuntadii iyo dheeftii iyo baa loo diray ganacsigii iyo shaqadii habeenkii markaad soo hoyato haddii xoogaash maanta reerkashkashagaa waxaad odhanaysaa maxaad maanta o dhan ku maqnayd waxaa la rabaa xuquuqda dumarka uu islaamka siiyey oo ilaahay uu ku sharfay oo muslimiintu maaragtay ku raaceen oo awaamirta in la qaato sida ay tahay loo fuliyo waa inaad guryaha islaaxisaan adinkaa laydinka rabaa inaad soo saartaan dad jahaadiin ah oo diintan difaaca haddii kale sharaftaan ma lahanaysaan xijaabkana saan uma qabaysaan waxaad markhaati ka tihiin ceelcadda maalinkii gaalida laga qaadana basaana u labisan karteen miintiinaana isu imaan kartay war gabdhayahow nicmadaa u allana siiyey dhinaciinna ka difaaca qodobka ii labaad waxaa weeyane munkarka in la zuuliyo waanaan ku dhex daray munkarka in la zuuliyo munkarka aan suulinno si nicmadu ay daa'im u noqoto oon weligana sharaf iyo islaamnimo u haysanno geesiyaasha halgamaya oo huray naftoodii haanka jaray cadaawaha hooya adigaaba dhalay gabar heega dheenoo timuhu haldhaa yihiinoo ishu wada halacsanaysaa hooya adigaaba dhalay habboonaan lahaydaa xaqii ilaahay inaad hor alle iyo habeen ugu socotoodan marna xakad gelinin kaasina wuxuu ahaa nabadoon cabdulaahi ansaari haddaba haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde waxay soo dhoweeyeen markaska diiniga ah ee loo dhisay inkastoo wax la baran jiray oo mujaahidiintan xoojiyeen waxbarashadii aad u xoojiyeen calankan shareecada islaamkana maaragtay uu hogaaminayo waxbarashada iyo khayraadka guud ahaan dunida ka jira aad baan maaragtay ugu mahadinaynaa mujaahidiinta iyo walaayada gobolka maaragtay marka xigana ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa dadkii maaragtay noo dhisay markaskan quruxda badan markasuu khadiija la yidhaahdo markiisuu khadiija furitaankiisii xalfadiisa ayaan isugu imaanay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdulilaah horay meeshaan wax ku baranaynay meel dayacan bay ahayd ilaahay baana mahad iskale in badanna waxbaan ku barannay diinta ilaahay yaan ku barannay qur'aanka xadiista siirada nebiga salaallahu calayhi wasalam haddana markiis wanaagsan ayaan nimid oo aad iyo aad u sharaf badan ilaahay baana ku mahadsan intii soo qabanqaabisay iyo intii dhistay iyo intii lacagta juhdiga ku bixisay ilaahay miisaankooda xasanaadkaa ugu kabo da'baan joogaayo siddeetan jir baan ah alxamdu arshukii horay wax uma baraninoo xoolahaasaan ka mid ahaa haddana ilaahay baa ku mahadsan masjidkaasaan ku jiro waan dhigtaa haddana inaan ka hara ma rabo waxaan rabaa anoo dadaasaan soo gurguurto halkaan inaad dhaafa ma rabo saas weeye wanaaggaas alxamdu alshukru lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinnaa ilaahay walaayada noo keenay kun iyo kow baan ku mahadinnaa gaaladana allaha jabiya mooryaantana murug allaha ka siiyo meel ilaahay leeyahayna muslin ha u dambeeyo waxaan u mahad celinaynaa oon ilaahay oga baryaynaa inuu ajirkooda u sugo walaalihii dhisay soo abaabulay ka shaqeeyey gabdhaha muslimaadkaana waxaan kula dardaarmaynaa inay soo aadaan oo ka soo qayb qaataan oo cilmigan ilaahay u keenayo faa'iidadan ay ka faa'iidaystaan oo aysan dayicin
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka dhuuwax waraysyada waxaa inagu soo maqan dhegaystayaal si qeyrale uga soo aragti dhiibtay qalinjabinta haweenkii daaciyaadka ah ee munaasabadda loogu qabtay degmada saakow ee jubbooyinka balse markan waa magaalada muqdisho markii gobollada dalka loo kala qeyqeybiyey maamul goboleedyo ayaa waxaa markan xaajadu ku foorartaa magaalada muqdisho waxaa jira qorshe aan weli la cilaamin laakiin ay wadaan wasiirka gudaha iyo kan amniga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka oo la doonayo in lagu kala qaybiyo caasimadda tillaabada ugu horreysa waxaa laga bilaabayaa degmada yaaqshid oo laba degmo laga dhigayo sida la damacsan yahay waxaana durbadiba arrintan cod dheer ku diiday odayaasha dhaqanka ee degmada oo maanta saxaafadda la hadlay waxaan nahay odayaasha dhaqanka oo gobolka banaadir qaylaa soo yeertay waxay kasoo yeertay yaakshiid dhaqanku siyaasi miihin dhaqan baan nahay haddii qayla yeertana dhaqanku waa inuu ku baxo qaylaas waxay ka timaa degmada yaakshiid degmada yaakshiid waa soo jireen caama oo la yaqaan muddo dheer ka shaqaysay niman ordaaya oo la dhulkayna hanoo qaaliyoobay oo dhulaan jaraynaa degmana qabiil ma lehe qaran ma leh degma qabiil ma lehe qaranaa leh waxaan u sheegayaa nimanka ordaaya oo la degmaan goosaynaa degma goosa ma karaan laakiin niman gulfaaya oo dhulaan inoo qaaliyoobaya oo jidaan goosaynaa waxaas ma jirta iyo ku riyoonin waxaan kale u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan baaqaan u diraynaa dhaqankiyaan nahay gobolka banaadir dhaqankiisayaan nahay qayle dhib ma rabno dhibaata waddanka hore isoo qabatay qayle hore isoo qabatay ilaahay waxaan ka baryaynaa dib downa kusoo naqan inuu arrintaas ka hortago ayaan ugu baaqaynaa wasiirka arrimaha gudaha labo wasiirka amniga waxaan ugu baaqaynaa dhibaatada socota inuu ka hortago oo qalalaasaas la gelin gobolka waxaas ma yeelayno mala jirto mana soconayso ma soconayso waxaanu nahay cabasho annagoo cabasho ka ah degmada yaakshiid kala goynteeda degmada yaakshiid waxaa soohinla leh degmada wardhiigley oo reer socota qeybta sida sida yaakshiiday ula socotaa wax kala goyna ma jiraan degmada howlwadaagaa la socota wax kala goyna ma jiraan ma garahayno wax degmada yaakshiid in la kala gooyo keenay dadku dhulka dadaa iska leh waa laga iibsan karaa laakiin in yacni mataqaana lagu maroojiyo sandalad ma ogolin mana aqbalayno mana yeelayno degmadu waa degmo soo jireena meeshay ka bilaabataa la ogyahay meeshay ku egtaa la ogyahay wax kala goys la yidhaha ma jiraan waxaanba lagu kala goy karin xilliga hadda lagu jiro waa xilli kala guura ma ahan in yacni mataqaanaa kala guurka la isboobo ma aqbalayno waxaan u sheegaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiye degmo kala goynteeda howl kalaa kaaga muhiimsanaa kuu taalla wadada siisi iyo fagax oo biyuhu inta aafeeyaan deeqadu dhex taallo ee xaafadaha iyo maraan haweenku ay moobeelada looga qaadahaya wax ka qabo degmada yacni mataqaanaa monobolia ee deeqada og hor taalla wax ka qabo degmada yacni mataqaana wadada suuqbacaad maraysa ee booluhu ay ka jeexmeen ee haweenka dhabarka ka jibisay wax ka qabo degmada yacni mataqaana meesha la yidhaha tawfiiq oo ilaa miisaanka ku tagta ee baaba-a wax ka qabo annaga gobolka canshuurta laga qaado in yacni mataqaanaa niman ay ay ku jiraan yacni mataqaanaa dabaqe looga dhiso wadooyinkeedina ay baaba'san yihiin waxaan aqbalayna ma ahan in in laga qaato lacagaha dabaqe looga dhisto wadooyinkeyniyoo baaba'san waxaan aqbalayna ma ahan guddoomiye waana kula xisaabtamaynaa kaana yeeli mayno haddaan nahay dadka deegaanka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo waxaan u sheegaynaa in laga leexdo degmada yaakshiid kala goynteeda boob lama boobi karo dhul laguma boobi karo sandalad ee guddoomiyenimo laguma boobi karo mana aqbalayno
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
intiinniina la socotay labadii habeen ee lasoo dhaafay waxaan baahinay barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay munaasabadii qalinjibanta aheed ee loo sameeyey haweenkii daaciyaadkaah ee ka baxay markiska khadiija ee degmada saakow dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan qaarkood oo kala jooga muqdisho gobollada bari iyo nugaal iyo qurbaha ayaa si qeyro leh uga soo dareen celiyey munaasabadaas waana kuwan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغهرين وحن سلام يا إذا عدا الفرقان إيو الشقاله إذا سلام كبعدي وحن أرنك رأهرنتي جزاكم الله خيرا وحي كردقان تهي إن إلهي سبحانه وتعالى أولنا فهم سيئي halkii markii horeba laynaga qaniinay inaynu garanay sidaynu ognahay gaaladu diinta islaamka ilaa markii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey ee nabi maxamed salawat ullahi wasalaamu caleyhi lagu soo dejiyey dagaal bay kula jireen ilaa laxdada maanta aynu joogna ilaa ilahay markuu soo dejiyey dagaal aan kala go' lahayn oo af iyo adin iyo propagandiya wax walba leh ayay magaranaysaa ay kula jireen fikradda ugu weyn magaranaysaa hubka ugu weyna ay isticmaaleen ee ay ku faa-iideen markay wixii kale o dhan ku faa-iidi kari waayeen waxay ahayd mar ay yidhaahdeen muslimiintu waxay ka dhisan yihiin qoyskay ka dhisan yihiin bayska hoose ee qoyska ayay ka dhisan yihiin bayska markaa aynu gallo taa micnahoodana waxaa weeye in gabadha muslimadda ah diinteeda laga fidneeyo guriga laga soo saaro iididiilo iyo waxyaalo magaranaysaa diinteeda ka fidneynaya meel la aan gaadhsiinayn magaranaysaa in laga dhaadhiciyo magaranaysaa lagu siro halkaasi waa meeshii markii u horreysayba muslimiinta laga qaniinay gaaladuna ay fahmeen maxaan sheegaa in muslimiinta laga dhaawici karo marka tii haddii ilaahay uuna fahamsiiye subxaanahu wa tacaala oo maanta magaranaysaa aynu ku fikirnay inaynu soo saarno jiilal kala dambeeya oo habla ah oo ducaad ah waa wax ilaahay runtii loogu mahadnaqo weeye waxaanaad ogaataan gabadha muslimadda ahi hadday ilaaheeda garato subxaanahu wa tacaala oo diinta ay fahamto waxaa weeye si looga furfuro ma garanaysaa diinteeda ay fahamtay aada iyo aad bay u adag tahay ragga habluhu ragga way kaga adag yihiin markay xaqa fahmaan ay diinta fahmaan ragga way kaga adag yihiin way ku dhintaan laguma qancin karo wax lagu magacaabo ma garanaysaa xuquuqda ma garanaysaa dumarka laguma qancin karo wax la yidhaahdo xorriyadda dumarka laguma qancin karo siminaaro beenbeen ahoo ma garanaysaa loo furo laguma qancin karo wax la yidhahdo kootada dumarka iyo inay inay ma garanaysaa ay galaan baarlamaanada iyo wixii lamid iyo la yidhahdo kootada dumarka wax la yidhahdo lagu maaweeliyo laguma qancin karo wax la yidhahdo sinaanta ragga iyo dumarka ilaahi subxaana wa tacaala khayrka hayna waafajiyo hawshaasna hala sii laban laabo hala sii toban laabo ma garanaysaa yaan laga daalin insha allahu tacaala ilaa hablaha ma garanaysaa hablaheena muslimaadka ah ilaa dhammaantood laga dhigo mid ducaada iyo mid ma garanaysaa ducaada ku xidhan oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa fahamsan وعدوا أن أوسو قال كرين هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ee walaalayaal waa idin salaamayaa anoo idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu marka labaadna walaalayaal arrintaas arrin aada iyo aada u qiimo badan weeye inay gabadha muslimadda diinta ay barato oo daaciyad noqoto waa wixii ilaahay u abuuray waana maaragtay dowrka runta ah ee dhabta ah ee laga rabo inay gabadha muslimadda ku leedahay dacwada waana waxaa weeye tiir runtii adag oo haddii uu istaago oo uu maaragtay uu xoogeysto muslimiintu ay helayaan wax aanay helaynin haddii tiirkaas uu dabco ama maaragtay uu meesha ka maqan yahay marka farqiga u dhexeeya marka gabadha daaciyadda ah oo diinta dadka ugu yeeraysa iyo gabadha dhanka kale daaciyadda ka ah oo diinta dadka ka fogeynaysa waxay ku xiran tahay labada manhaj ay kala wataan iyo labada manhaj dadka maxaanku idhaahdaa qolo walba ay wadato manhajna haddee waxaa wata dadkii muslimiinta iyo mujaahidiintii iyo dadkii ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisu inuu kor noqdo u dagaalamahayay oo u dadaalahayay manhajna waxaa wata gaaladii iyo maxaanku idhahda munaafiqiintii iyo dabadhiilfyadoodii iyo wixii maxaanku idhahaa kabaqaadka uu ahaa marka gabadha muslimadda ah oo diinta baratay hadda waxa weeyaan waa waa qof sarreeya weeyaan ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويان مركا meesha mujaahidiintu ay masaajida dhismahooda iyo macaahidda dhismahooda iyo maxaanku irahdaa tarbiyada dadka muslimiinta iyo dowraadka iyo maxaanku irahdaa iyo siminaarada ay ku wadaan inay dadka garaadkooda iyo diintooda iyo cuquushooda kor u qaadaan dhanka kale kuwa kale waxay wadaan inay tiyaataro iyo meelo ay dhaheen murti iyo madadaalo laakiin maxaanku irahdaa ah baabi-inta bulshada iyo maxaanku irahdaa iyo hageerdaamada iyo garoomo cayaaro oo maaragtay fisqi iyo xumaan ah hoteelo maxaanku irahdaa dacaaro iyo qashin ah inta ayagu xaggaas ka samaynayaan dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiintoodana xagga kale waxay ka dhisayaan dadkii ruuxdiisii bay dhisayaan qulubtiisii bay dhisayaan ummad caafimaad qabta oo akhlaaq leh oo caqiide leh bay soo saarayaan marka kuwa kor u kacay oo rifcada iyo derajada iyo sharafta iyo cifada ayaa shi ilaahi subxaana watacaala hakaa dhiganoo ha noqonin kuwa dulaysan oo maxaanku irahda ayagoo daroogaysan dariiqyada ay ka qaadanayaan gaalada xun ee sanka weyn ee maaragtay soomaaliya joogta iyo kuwa cadaanka ah ee fusaaqada ah ee maaragtay ayraboorada isku sawirahaya iyo kuwa liita ee maxaanku irahdaa ragga waxa ugu liita shaqada raggu ay qabtaan ninka ugu liita waxaa la yidhahdaa waa ninka nin kale naag u raadiya oo aan ugu raadinayn dariiq saxa oo guur ah magacyay leeyihiin runaanti soomaaliduna way yaqaaniin waana waxa weeyaan qofka bini-aadanka ah cayda ugu xun oo lagu caayo weeyaan nin askari ah waxay ku leeyihiin xidigtii qaranku wataa tabeelihii qaranku wataa astaantii qaranku wataa calankii qaranku wataa kaba dhiga inuu calankii qaranka wato calanka qaranka oo wato soo qaranjab kuma ahan soo ceeb kuma ahan soo dulinimo kuma ahan gabalii dhal dhalatay iyo tu asagu dhalay iyo tii adeerkii dhalay iyo tii abtigii dhalay inuu intuu qaado oo kaxeeyo oo gaari saaro uu amison ugu geeyo xalana iyo meelaha la midka ah oo uu markaas hayana uu yidhaahdo ee ummadda soomaaliyeed baan matalaya waxa weeyaan yacni dadka soomaaliyeed aniga ma aqaan goortay qiiladu ka dhimatay goortay dadnimadu ka dhimatay goortay sharaftu ka dhimatay goortay raganimadu ka dhimatay anugu garan maayo wallahi marka gabadha soomaaliyeed ma ninka kufsanayaabaa sharafteeda iyo karaamadeeda iyo haybadeeda dhisahaya mise ninka diinteeda iyo akhlaaqdeeda u dagaalamaya oo xijaabka u xiraya oo asturhaya dadka soomaaliyeed waa inay baraarugaan mujaahidiintana waxaan leeyahay kor allah idinka dhigo raayada tawxiidka ilahay waxaan ka baryay tii maamusha geeska afrika iyo soomaaliya oo dhan iyo geeska africa oo dhan ilahay inuu ka dhigo raayada daaquudka oo ay wataan gaalada iyo murtadiinta iyo fusaaqda ilahay dhulka ha geliyo ilahay subxaana watacaala sharafta ha ka qaado ilahay ummadda soomaaliyeed karaamadooda iyo sharaftooda ha u soo celiyo hana ku ilhaamiyo inay fahmaan meesha maxaanku idhaahdaa ay runtu marayso iyo in dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ay dad doonayaan inay dhaafiyaan marka waxaan leeyahay macadka waa taageersanaya waa soo dhaweynayaa waa u ducaynayaa gabdhaha waxaan leeyahay aada iyo aad baan ugu farxnay codkooda markaan maqalay siday waxu barteen yacni maarata aqoontooda iyo dowrka ay ku leeyihiin dacwaduna wax la dhaliilsan kara maaha cid buuxin kartaana ma jirto ummad kastaana waxay ku xiran tahay akhlaaqda dumarkeeda ummaddii akhlaaqda dumarkeedu ay istaagto oo ay dhisanto ummaddaas waxa weeyaan birlab bay noqonaysaa waxay soo saaraysaa wiil geesi ah deeqsi ah caalim ah sheikh ah mujaahid ah cafiif ah ayay soo saaraysaa marka gabdhahaas soo saarayaan gabdhahaas waxay dhalayaan wiilal maxaanku irahdaa kunnin kiiba uu dhikamo oo aan leexleexanayn oo wada maxaanku irahdaa alqaacqaac iyo maxaanku irahdaa iyo iyo iyo iyo khaalid bin waliid iyo cumar bin khataab iyo xamse oo kaleeta bay soo saarayaan iyo raggii xilligan jooga hadda maaragtay mujaahidiintii hadda raggaasay soo saarayaan ama kuwa kale waxay soo saarayaan dad jiran oo liita oo hankooda hooseeyo oo aan maxaanku irahdaa qiiro lahayn oo aan maxaanku hadaf lahayn oo nolosha un raadinaya inay noolaadaan un inay noolaadaan un waxay cunaan iyo waxay cabaan waxaa leeyahy maamaa waxaa jirta leeyahay soomaalida isticmaasho leeyahay hebelow ma waxaa wax loo cunaa in lagu noolaado mise waxaa loo loo noolyahay in wax la cuno yacni qofku ma wuxuu u noolyahay inuu wax cuno mise cuntada wuxuu cunaa inuu ku noolaado dabcan waa la garanayaa maamaa kale jirto la dhihi jiray soomaalidu ay dhihi jiray nin sooru qaaday iyo nin seefu qaaday kee daran nin sooru qaaday waa kuwan uuni qaatayaalka ah oo dabadhilifyada ah oo dawarsanaya oo laalush qaatayaalka ah iyo nin seefu qaaday waa soomaalida waxay dhaheen war nin seefu qaatay waxaa la yidhi hadday gacantu go-do waxaa xubnihii kalaaba kuu shaqaynaye waxay halkaa ka arkeen dadka soomaaliyeed qofka xun oo saqajaanka inuu yahay qofka dheefta raadinaya oo keliya inuu noolaado keliya raba gabdhaha saakow kasoo qalinjibayna waa u hambalyaynaynaa waana u taaniyadaynaynaa waana u bogaadinaynaa waana ku faraxsannahay waxaan leenahay kuwaasoo kale ragga ilaahay subxaana watacaala uu ka beeray iyo ragga ay yacni maxaanku irahdaa caruurtooda ay sidaan oo hooyooyinkooda noqonayaan ama xaasaskooda noqonayaan waxaan leenahay hani alla wallahi wallahi waxa weeyaan waxaad leedihiin nasiib aad u weyn baad leedihiin aad baad u leedihiin ma garanayna annagu inaan soo gaari doono barwaaqadaas iyo khayrkaas ilaahay subxaana watacaala hana soo gaarsiiye asalaamu calaykum waraxmatullah waa miskiinta asmaa walaalayaal waxa waaye idaacadda asaaka alfurqaan baan dhegaysanayay ilaahay hooygiina jannaha ka dhigo waxa weeye wararka cajaa'ibka iyo maasha allah ee aad waxa waaye noo soo gudbisaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaalayaal alxamdulilah saaka wallaahi waxa waaye waan yaabay baan ku iri walaalaha ii sheegay gabdho waaweyn iyo yaryarba iskugu jiro waxa waaye maxad dhameeyey waxa waaye xaflad een, maxaa qalin jabin ah ee waxa waaye dee beertaas waa la tabcay oo waa laga shaqeeyey ee wallaahi aad iyo aad baan u masayray waxaan la yaabay gabdhahaas saaka markay casharka akhrinayeen ilma ay soo dhaaftay inuu keligay waxaan arkay leh koleba kuma cuntantee haddaydad islaamkii maanta idina saa adigoo aadan ula joogin kuuna suurtagelin hade inaad islaamka u tagto waxa weye aadan kuu suurtagelin ma fiicnaan lahayn oo inaad gelina waxa waaye maalinta labadeeda gelin gelina meeshaan aadan ka tegi karin aad joogto gelina walaayaadka joogto soo kuma fiicnaan haddana see u heshaa weeye waxaan la yaabay dadka maanta sidaa wax u akhrinaya waa dumar dadka sida maanta wax u akhrinaya waa hooyooyin dadka sida maanta wax u akhrinaya waa dad ee maxaan ku dhahay car- gabdho yaryar annagana guryaha inta joogto oo ku xaraysan oo l- guryaha joogto ama aan wax baranayn ama waxa weye hadda ee ii sheegay guryaha wax ka qabanaysa ama iskaba wareegayso hay-ado iyo qurun iyo bakti iyo wareeg iyo xumaan u wareegayso waxa waaye waa dumar dadka sidaa maanta u halgamaya dadkaas waxa weye dhiigooda kusoo saaray beerta wanaagsan waa rag dadka intaa kasoo shaqaynaya waa rag kuwa codka kasoo duubaya waa rag annagana way noo joogaan haddaad damcday magaalada ina aadid ilaah baan ku dhaartay fadhi ku dirarka meel kasta saasay u fadhiyaan damiirkii bay beeleen wax ku dhacay ma garanayo shaydaan baa kolleyba waxaan isire hogaanka u qabtay allaha wuxuu hanuun ugu qoray allaha kasoo hanuuniya wuxuuse hanuun u qorina alla hortayada ha ka wado si deg dega weliba alla hortayada ha ka wado ilaahay hortayada ha ka wado noocay yihiinba walaalayaal wallaahi wax la yaabo weeye wax la yaabo weeye gabdho qaaliya oo maasha allah gabar yiriisa waxay akhrinaysa xadiis xadiiska aad baan ula yaabay gabar kale kalimad kalimad carabiya oo xafladda iyo iskumaatinka iyo dadka wax soo qabtay iyo dadka cilmiga soo baray see u akhrinayso maasha allah ilaahay gabdhaha qalbigooda ha u barakeeyo ilaahayna dad wanaagsan ha ka dhigo ilaahayna gurmadkii islaamka gabdhaha islaamka oo maanta halkan ku dayacan dhulalka islaamku ka maqan yahay ku dayacan gurmadka usoo gurman lahaa oo maanta annagana sidaas wixii lasoo baray annaga na bari lahaa allaha nooga dhigo ilaahay baan ka rajaynaynaa annagana ilaahu adaana abuurtay cadowgaa naga soo gaar walaalayaal ilmo nooma fayooba cunugaagii afar iyo labaatan sac waxaa la nooshay walwal walwal waxaan ka liidanaa oo ka daranahay dadka maraykanka meelahaas reer galbeedka dadka la nool oo dhulalka gaalada jooga baan kasii liidanaa li-anna oo ka walwal badanahay qofka islaam wax fahmaya li-anna dadkaas ilmahooda way waardiyeysanayan qofka iimaanku jiro oo gaalada sharkeeda iyo dhibaatadeeda xumaanteeda ka waardiyeysanaya laakiin annaga ma waardiyin karno dadkiiba dad badan baa dadka islaam u arkaa ilmihii waa sii daysan yahay ilmaha dhehdeed war waxaan iska ilaali war waxaan iska jir war maanta saanaa jirta war hooyow saanaa jirta naa hooyoy saanaa jirta naa fintan baa jirta naa dad xunxun baa soo baxay war gurigiina ku sugnaada oo waxbarashadiina ku sugnaada oo is ilaaliya waxay ku leeyihin hooye waxa kuu muuqda waa- waa fiican anaga hooye hadda waxa kuu muuqdaan anaga noo muuqdaan dadka xunxunna anaga kama minha walwal baan la noolnahay saacad iyo leyl in yaroo midha hurdada ilaahay waxa waaye aan hurudno maahan haddaan soo jeedno haddaan haddaan fadhinaba walwal baan la nool laakiin alla subxaana watacaala ha naga baxsho waxay ku imaatay maanta dadkaas ay ku imaatana waa intaan soo sheego waxay annaga dulliga noo dul saaran yahana waxa weeye magaalo walba dadka hogaanka oo iyo dadka ka- deegaanka oo iyo dadka waxa weye ee, raggeeda waxa weye walwalka ka saara annaga ragga iyagiiba waxay noqdeen daadhownay qaatayaal wadaadadii waxay noqdeen wax ilaahay waxa weeye au ii sheegay inkaar ku riday oo barakada ka qaaday dayuusiin bay noqdeen anoo meel iska maray maalin dhow waxaan arkay ilaahay waan ka rajaynaya inaad shahidiintii korkeeda raayada saartaan meel dabaqa oo saddex biyaan miyaa mase afar baa naaga aroos ka tumayaan wadaadadii iyo wixii culmo osuugii iyo wixii kale wadaadayaanan dhehina iyo waxa weye odayaasha xunxunkaayo bakti wadayaashaana waa hoos dhooban yihiin anigaiyo dumara baa ka murugooday waxaan idhi ilaahi hadduu hanuuni idin qoro inu haydi hanuuniyo haddii kalena rabbi soo saa samadii meeshaas sooma joogtaan samada sukada sooma joogtaan rabbi haydinla soo daayay idinkoo dhan iskukiin soo baabi'iyo walaalayaal markayaan warka badan walaalayaalow waxaan ka rabnaa culummada islaamka mujaahidiinta odayaasha war rag kale malihin war dad kale malihin war gurmad noo soo dira war maanta gurmad noo soo dira war wallaahi falastiin si ma tahay falastiin war haddii xitaa xabad soo dhacaysa kuu muuqato waabad ka gabatayo derbi uga gabaastiraada xabad muuqatana naguma socoto oo dadka u muuqanaysa oo laga wada cararayo xabad maxaan ku dhahaye ii sheegay qarsoon baa nagu socota xabad qarsoon oo la wada dareemi karay ilaa ilaahay qofu dareemiyo dareensiiye maahane war walaalayaalow gurmadaha naloo soo diro oosaan yaa nala ku fiirsan walaalayaalow dadka waxay ku dhibaataynayaan nimankan culimo awsuy waxaa ka mid ah xafladaha la dhigaya intaas oo kun oo dollar baa lagu dhigaya ardadii baa dhigaysa gabar walba iyo wiil walba hooyadii iyo aabihii buu ku taagay aabow lacag si xaflad baan dhigaa xaflad xafladda waxay ta mataqaan xooga cashar yar baa la qaadanaya xaflad baa la dhigaa ka bixin mayaan saakina waa maqlay waali oo jubbooyinka hadalka u lahaa wuxuu yidhi haddii xafladdabii aad arki jirteen maryo waad aragteen lacag waa aragteen saaka waxa la bixinaya waa dahab waa mar haddaa fiirisid waa sharaf iyo qaymo waxa weye waxba ma haystaan meelaha caruuraha waxay ugu sheekeeyaan kuwan damiirlaawayaasha nimanka niman gaajo u baktiyahow jooga war dahab baa anagu dadkii xafladda iyo khayraadka dhameeyay dahab baa abaal abaalmarin looga dhigay iyo jaa-iso idinkuna gaaladaa tuugsanaysaan war wallahi waxaan waxba haysan meel cidlaa ku odaysan waa idinkaan leeyahay walaalayaal dee waxa weye nimco ilaahi weeye mar kale markaan fiirsho maalin dhaweed intaan kala maqnay waxaan dhegeysanaya armaajaan dhegeystay idaacadda alfurqaan weliba dhuuxaan dhegeysanay marka armaajoo dhahaya da-yarta soomaaliyeed waxaa wax loogu sheegi karaa xilliga dagaalada ama lagu kicin karaa ama lagu hanuunin karaa wuxuu waa muustaga iyo heesaha iyo kubadaha iyo tiyaatarka asagii habarta xuntahaydoo isla wareegtadahaydo khadiijo maxaa diriil dhahayay baa kuba dheelay waa dhegeysanaya waxuu cid kale xitaa amau soo kacin intii dulowdoo la habowday unbuu soo kaxayst marka markiiba gabay baa igu soo dhaco waxaan idhi kilibku wuu dheeryahay gabaygoo keligiisaa idiin soo diraya insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu awalan marka ugu horeysa waxaan salaamay walaalihii muslimiinta eh ah shaqaalaha idaacadda alfurqaan daaniyan muhiimadda ay leedahay in ay qaataan dumarka doorkooda ku aadan dacwada aada iyo aada ay u sareysaa sabab maanta adduunka waxaaba yaraanayo haddaan ilaahay subxaana watacaala nagu badbaadin dadkaa u istaagay oo yar hadda anaga meesha aan joogno waxaa la waxaa la maraa heer la yiraahdo manhajka iskuulaadka ama jaamacadaha waxaa lagu soo daray banaaqid oo maanta nimankii mushrikiinta ah waxay taagan yihiin inay seeftoodu dalka ka baxsan tahay oo ay waleeyihiin anaga manhajkii laga tegay oo manaaqibka aaba dulmiga intaan la-eg iyo fasaadka intaan la-eg iyo ay u socdaan oo dhibaatadu ay u bi'ilacday haddii manhajkii loo noqdo manaaqibkii la barto oo adduunka lagu faafiyo waxawaa dhibaatadu waa degay sida iyaga aaminsan yihiin laakiin walciyaadu billaah ilaahi subxaana watacaala nooma kaso kufri iyo gaalnimo ilaahi subxana watacaala waxaan ka magan galnay mushrikiin anagu ah inaan ilaahay hortagno alxamdulilah gabdhaha qaaliga ah ee walaalahay ah waxaa idamqinaya waxaan dareema qalbigay waxaan ka dareema aada iyo aada farxad badan ilaahay subxaana watacaala horta ha u barakeeyo cilmiga ay barteen taaniyan ilaahay ha u fududeeyo in ay gutaan dacwadii iyo wixii ay barteen ay gudbiyaan gabdhaha kaleeto oo muslimiintaana waxaan leeyahay intii maqashay ama aragtay war ku dayda aniga waxaan leeyahay wallaahi maanta hadda ii fududaanayso ma fadhiyaan meeshaan laakiin dana aan looga maarmina ii yaalo alxamdulilah ilaahi subxana watacaala cidda u fududeeyana allah u barakeeyo annagana waxaan leenahay ilaahu noo fududay gabdhaha kaleo muslimiinta walaalihii oo fursadan haystana waxaan leeyahay ka faa'iidaysta dad naga horeeyo oo khudwo ah oo in aan qaadanno waxaan ku sheegaa manhajkoodii oo aana ka leexleexanin a waxay yihiin dad anaga naga horeeyo oo iftiin noo sii baxaayo ah oo waddo aan ku soconno iyaga inaan ku gaarna aan rabnaa raba inaan qaadna ma ahan gabdhaha kaafiraadka ahoo maanta adduunyada ilaahay dulmiga iyo fasaadka ka buuxiyey gabdhaha mamariyaasha ku wado iyo kuwa maxaan kuu sheegaa istuudiyaasha ku haayo iyo waxyaabahaas qashinkaa waxa nagala daba wareegaya ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaa qalbigooda inuu ka masaxo ummaddana fasaadkooda ilaahay inuu ka reebo maamuladana waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha guuleeyo nimankaas ilaahay subxaana watacaala ha guuleeyo ilaahay subxaana watacaala ha garab qabto ilaahay subxaana watacaala gaalada ha uga gargaaro ilaahay subxaana watacaala sabir ha siiyo ilaahay subxaana watacaala ha nabadgeliyo ilaahay tilaabaday qaadaanba ajar ha ka siiyo ilaahu awlaadoodii aswaajtoodan rabbiyoo raxmaana u xigti adaa weyna waaxide amarkaagay qaateen khayr badan allah idin siiyo hadalka waa idinku dheereeyey عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوان نجمع عبد العزيز كون صغان شاب يلا هوسه maasha allah maasha allah gabdhaha ducaada ah hambali ayaan leeyahay oo ka qalinjibi macadka khadiija maasha allah aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay ilaahay inuu idin sahlay idin sakhiray cilmi iyo goobta ku baran lahayd iyo amni intaba idinkana allah subxaana watacaala ku mahad celiya cilmiga barateenna ka dhiga kuwii ku camal fali lahaa dhaqangelin lahaa bari lahaa gabdha walaalihiina gabdhaha walaalihiina kuwii bari lahaa gabdhaha ayaa jira aan haysanin goob ay wax ku bartaan iyo amni intaba haysanin idinka allah subxaana watacaala ayaa idin sahlay ilaahayna ku mahad celiya asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد إن شاء الله تعالى أنا وأبو زكريا الأنصاري أه وحا آد تاجرية برنامجك وداعياتك runtii waa barnaamij aada u muhiimsan oo aan aada ugu farxay runtii waan dhageystay barnaamijkaas waa barnaamij aada u muhiim ah marka insha allahu tacaala aada insha allah waxaan leenahay fahnii'an fahnii'an fahnii'an wathaaniyan waxaa qodobka aada ii soo jiitay ka mid ah in meeshaas ka hadleen culimadii sheekh fu'aad ka mid yahay culimadii ducaadii u waaweynaa gayaan soomaali meesha waxaa ka hadlay waaligii aada oo asignantiis u dhiirigelin gabdhaha waxaa u noqon doonta maadaama culimadii waaweyn meesha ka hadashay marka insha alla gabdhaha muslimaadku waxaa u baaqaynaa in diintii dacwada islaamka waa wax badan ummaddan maanta soomaaliyeed xub ayuu ku dagaalanta waa haystaa rig waa haystaa iyo wax kas dhaqaale waa haystaa laakiin ummadda maanta waxaa ka maqan keliya in gabdha oo umma camaara iyo asma bint abibakar iyo khadiija bint khawiilid gabdho noocaasa kuwaas manhajkoodii ummu salaam iyo ummu salama kuwaas manhajkooda gabdho maraya keliya ummadda rabta maanta marka insha allahu tacaala ummadyey waxaan leenahay ubadkiin wax barta si gaar ahaan gabdhaha waxa la baro waxaana aada isoo jiitay waxaa ka mid ah gabdhaha waxaa xifdiyeen kitaabka sulam alusuul ilaa cilmi usuul xaafid alxakami oo runtii kitaabka keliya caqiidada aan isdhihi karo saddexdii qarni ugu dambeysay asiga oo kan lama alifin marka kutubda noocaas in gabdhaha xifdiyaan soo rahaati saxaabiyaadka runtii wax badan gabdhaha noloshooda ka bedeli kara marka barnaamij aad u muhiimsan wey insha allahu tacaala waxaa u mahadcelinaya idaacadda islaamiga alfurqaan qaabka ayuu usoo gudbiyeen barnaamijkaas dacwiga ah marka insha allah fahnii'an waxaan u hambaliyeyna mar labaad ummadda islaamka oo ku nool wilaayaadka si gaar ahaan magaalada saakow marka saakow taariikhdeeda hore waxaa ku qoran waa naqaanaa macal jubbooyinka dhan maantana marka waa isbedeshay marka insha allahu tacaala alislaamu yahduu maa qablahu كما أن الدين يهدو ما قبله مرك وجهل وحنومد الإسلام كودقينا إن آت قفقات جهل إي أغان هذا لا مرحبا بالجهل فهو الداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي